بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد waxaan ku dhex jirnay kitaabkii xilyata taalib alcilmi toddoba fasal buu ahaa shan ayaa ka soo baxnay fasalkii lixaad ayaan hadda uu darsigeenu ka bilaabanaya qaala almusanifu raximah اllahu alfasl الsaadisu fasalkii lixaad altaxalli biاlcamali min calaamaati alcilmi الnaafici wuxuu noogu sheegi musanifka fasalkan ataxallii isqurxinta bilcamali camalka markaa cilmigii barato ood ku camal fasho ku camalfalkaas ood isku qurxisaahi yaa wuxuu ka mid yahay min calaamaati alcilmi annaafici cilmiga saaxibkiisa anfaco oo waxtaro calaamadaha lagu garto ayuu ka mid yahay maxaa yeelay cilmiga haddii uusan camal lahayn oo qofka cilmigan bartay uusan cilmigu bartay ku camal falin fa hada alcilmu laysa cilman naafica cilmi naafic oo saaxibkiisa wax taro ma aha cilmiga marka la leeyahay waa naaficna waa marka uu saaxibkiisu qofka cilmigaa bartay oo ku camal falay ou ka dhowrsado wax alla wixii cilmigaas uu ku ogaaday oo xaaraam ama maaragtay aan u bannaanayn ah wixii u bannaanaa ama laga doonayay awaamirteediina la yimaado sidaasoo noqonaya musanifka marka wuxuu ku leeyahay tasaa'al maca nafsika can xadika min calaamaati alcilmi annaafici tasaa'al maca nafsik naftaada la jirkeeda isweydii macnaa adiga naftaada isweydiiya waxaad isweydiisaa can xadika nasiibkaada iyo qaybta aad ku leedahay min calaamaati min calaamaati alcilmi annaafici cilmiga saaxibkiisa anfaco calaamadihiisa nasiibka iyo qaybta aad ku leedahay bal naftaada weydii si su-aal adiga laftaada isweydii marka cilmiga marka calaamaadkiisa saaxibka qofka cilmigiisa uu naafic yahay calaamadaha lagu gartaa ayuu musanifka halkan yacni noo tirinayaa ilaa lix qodob buu kuu tirinaya wuxuu yidhi wahiya calaamaadka cilmi naafica calaamaadka uu leeyahay oo lagu garta cilmiga saaxibkiisa anfacaahi alcamalu bihi waa kan koowaad wey kan labaad karaahiyatu taskiyati walmadxi watakaburi cala alkhalqi kan saddexaad waxaa weeye takaahuru tawaaducika kulama istadta cilma kan afraad waxaa weeye alharabu min xubi tara'usi washuhrati waddunyaa kan shanaad waxaa weeye hajru dacwa alcilmi kan lixaad waxaa weeye isaa'atu danni binnafsi wa ixsaanuhu binnaasi tanasuhan can ilwuquuci bihi arrimaha lixda ah ayaa naftaada weydiinaysa maxaad kaga sugan tahay kan koobaad waxaa weeye alcamalu bihi cilmigaas ma ku camal fashay mise kuma aadan camal falin cilmi baa baratay cilmigaas haddii aad ku camal fasho waxa weeyaan hadda cilmigaada waa cilmi naafic calaamad oo min calaamaat alcilmi naaficaad haysataa haddaanad ku camal falinna ma haysatid waa kaa maqan yahay walidaalika waad ogtihiin axaadiista ee nabigeenna uu kaga waramo qofka cilmigiisa aanan ku camal falin dhibaatada iyo waxa uu la kulmayo sidaa darteed buu nebiyulaahi moxamedna ka magangeli jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi cilmiga aanan naafica ahayn ayuu ka magangeli jiray xadiidka imaamu muslim fii saxiixii ku sugan xadiidu zayd bn alarqam nabigeenna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam allaahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac wamin qalbin laa yakhshac wamin nafsin laa tashbac wamin dacwatin laa yustajaabu laha afartaa shay buu nabigeenna ka magangeli jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu u hormariyey ilaahay waxaan kaa magangelayaa cilmiga aanan saaxibkiisa anfacayn min cilmin laa yanfac ayaan kaa magangelaya marka cilmiga markii qofka uu barto inuu ku amal falo waa shay ugu horeeyo weeyaan shay ugu horeeyo calaamadaha cilmigiisa oo naafic ku noqonayo ay kamid tahay Abu Darda saxaabiga radiyallahu anhu wuxuu dhihi jiray inna akhwafa ma akhafu idha waqiftu ala alhisab shayga aan ugu cabsida badanahay markii qiyaamo xisaabta la soo joojiyo oo alla la hor keeno ay qala li qad alimta famaada amilta bima alimta illa iiraahda baan ugu cabsi badanahay markan qiyaamo imaado xisaabta la soo taago cilmi baad baratay maxaad ku amal fashay cilmigi aad baratay maxaad kaga amal fasho kaga dhaqantay taasan ugu cabsi badanahay buu illa iiraahdo ayaan ugu cabsi badanahay marka calaamaat ilmi naafi' marka tarabtid adoo naftaada weydiinayo waxaad fiirisaa marka hore ma ku amal fashay waxaan aad baratay mise kuma aadan amal falin hadii aad ku amal fasho waxaad haystaa calaama min calaamaat ilmi naafi'aat haystaa kan labaad waxa weeye karaahiyatu taskiya amaanta uu qofku naco in la amaano inuu naco iyo wal madhi yaani taskiyadu waa tahirid lagu tahirayo madhiguna waa faan adiga lagu faaninayo inaad nacdo wa takabbur ala al-khalqi khalqi ilaahayna inaad ku kibrin kibirkaas inaad nacdo isla weyninka inaad nacdo ayaa calaamaadka cilmi naafica kamid ah qofka inuu san yaani ma aragtay illa amaano oo san jeclaanin وإناد يعني ما رأيت هدين لغو أمانه ومدحقي التسكيدة الله قرآنك حكوليه فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى نفتينها أمانينها طهيرينها محايا لقفك عبسيدة بدن إلهي باقرنا قفك إن ربك بقى ربي باقرنا يوي هو أعلم بمن اتقى سادرت لا تزكي نفسك هجعلاني مركة أدنى إن لغو أمانه waxa way qofka bani aadamka amaanta iyo faanka iyo maaragtay quruura galay markii maarto madu amaanto inuu qalbiga ka sareeyo inuu ka cilmi badan yahay inuu ka qiimo badan yahay buu fahmaya markuu isamaano quruura ku dhacaya marka dambe oo khatar uu galaya way sida darteed waa inaan nacda markii dadka ku amaanaan nacita inaad inaan nacdo ayaa la rabaa weeyaan ولذلك النبي النبي جل عليه الصلاه والسلام يعني hadii aad aragtaan qof qof kala amaanayo saxaabigu wuxuu yiri rasuulku wuxuu ma amray uhdhu turaba an wujuhi almadahin qofka markuu qof amaano hal raba arrin inta la soo qaato wajiga in looga shubo yani si maaragtay uga joojiyo bal wuxuu dhigi jiray way xaq qatacta unuqa saaxibik ninnan amaana inta arkay buu yiri war luqunta ka goysay hebele daabuu yiri wa qortad ka jartay weeyaan marka amaanta waxa la rabaa inuu san qofku asaguna amaanta jeclaanin oo aadan adiga maaragtay ee halay amaano oo halay faaniyo inaadan dhihin weeyaan walidalika yaani wuxuu leeyahay sheekh sheekh ibn Uthaymeen sharxiisa markuu ka hadlayo yaani meesha markuu sharxay wuxuu leeyahay wa hadhihi ubtuliya biha ba'd an-nas arintan oo taskiyada ah iyo madxiga ah dadka qaar kamid ah lagu imtixaano lagu ibtiray fayuzakki nafsuhu naftiisi buu amaanaya wayara anna ma qalahu huwa sawab wa anna ghayruhu idha khalafahu fa huwa mukhti'un wama ashbaha dhalik wuxuu arkaya oo naftiisa uu arkaya asaga wuxuu yiraahdo dhan inay saxsan yihiin sawabka ay yihiin wixii asaga ka soo harayna inuu gabsan yahay buu isku arkaya buu وكذلك يحب المدح أمانة إلا أمانه جعلها تجده يسأل ماذا قالوا لماذا تحدثوا عنه يعني حويدين يعني تتكم حي إلى هايين محي إلى الشيقين مي أمانيين مسوحي إلى الشيقين ساسو تتكم ويدين يا فإذا قالوا وإذا قالوا هدي دهان وضدك أشيقان إنهم مدحوك تتك عليك أمانيين هبلوا ومد أذيك أمانة سادين ليران انتفخ وزاد انتفاخه حتى يعجز جلده عن تحمل بدنه يعني وحوليها مركي ليران ذاتك أذيك أمانة وحوليها جركي سبا فوري وفورة مركاسو يعني مارت آدسي زيادة إلى مقارك بأقاذي وجركي سيبا هلبكيسي جركيسي مقاركيسي بدنكيسي بأقاذي وسلوين درتي وذاتك اسكالوين marka shayga la yiraahdo ee taskiyatu nafs wal madhi waa isku dhow yihiin waxa weeye qofka ghuruur ay ku ridaa lamana ogolo qofka inuu diido baa la rabaa hadaa jeclaato inay ummadda ku amaanto lagu faaniyo lagu taskiyeeyo yaani ma haysid calaamaad calaama oo ma haysid cilmiga naafi calaamaadkiisa ma haysid weeyaan takabburkan waa dogtiin kibirka nabigeen wuxuu noogu sheegay kibirka markuu noo qeexay waa batarul haqqi wa ghamtu an-nas xaqoo la diido oo lagu qooqo iyo khalqigoo la xaqiro takabburkana waxa weeye sida kitaabkeena sheekhu uu noogu soo horaan uga soo hadalnay oo ku dhigi jiray ihlir ihlir daa al-jababira dadka jababirada la yiraahdo cudurkooda weeye ka fogow waa kibirka weeyaan sida darteed ninka taalib ilmiga ah waxa weeye iyo kibir waa kala fog yihiin hadiiba kibir oo kugu jiro isla weynin ama xaq aad yaani iska weynaysiiso ama khalqiga ilaahay aan liidaahi waxa weeye cilmigaadu naafic ma aha mana helaysid cilmi naafic gabayga wataan soo marna al-ilm harb lilmakan yaani lilfata almutaali kasayl harb lilmakan alaali ilmiga iyo ardayga yaani maartay iskibriyo isqaad qaadaahi dagaal baa ka dhaxeeyo cilmi ma qaato qofka mutakabbirka ma hel cilmi sida wuxuu la mid yahay daadka markay biyuhu soo rogmadaan biyaha meel saro taag am mafuuli kara daadku meel taag buura buu fuuli kara maya oo ka soo daata marna biyuhu gaari maayaan sida buurtaas iyo daadka yaani maaragtay ay dagaal uga dhaxeeyaysan u tagayn baan cilmiguna qofkaas uusan u gaarinin isqaadqaadka badan weeyaan marka shayga kibirka la yiraahdo oo qalbiga lagu kibrana qofka inuu ka fogaado ayaa la rabaa weeyaan qodobka saddexaad waxa weeye takaafuru tawaaducika in yani isdhul dhiggaada oo bato yani inaadan kibrin ila kibirka cagsigiisa waa tawaaduc tawaaduc inaad la timaadid oo waliba ay badato tawaaducaada kullama isdadta cilmaa markasta ood cilmi weydiis yani siyaasataba markay cilmi kuu kordhaba waa inuu tawaaduc kuu kordhaa waa inuu tawaaduc iyo maaragtay يعني isdhuldhigid ay yani ku ziyaada baa la rabaa mar walbaba qofka sidaas laga dooni walidaalika sheekhu uu noo keen doona waan arki doona markuu leeyahay yani ninka la yiraahdo ihda wuxuu leeyahay ihdar an takuna aba shibrin ninka la yiraahdo saaxibu shibrin taakada loo nisbeeyay hal noqonin buu leeyahay uu noo keen doona maxaa yeelay cilmiga wuxuu leeyahay musannifka wuxuu yiri waqad qila al-ilmu thalathatu ashbarin cilmigu waa saddex taako weeyaan saddex taako uu qaybsan yahay saddex taako uu leeyahay man dakhala fi shibr al-awwal marka qofka ardayga oo shibriga taakada hore galaahi takabbar marka cilmiga bilaabay dadka dhan baa saa ugu cilmi badan waa kibraya waa taakadii hore ku jira cilmi ma gaarin laba taako kala u sii dhiman markuu halka taga wuu kibraabu waman dakhala fi shibr al-thani tawaadaca markuu arko taakada labaad markuu galo cilmigiisa oo kii koobaad uu ka baxana dhulku isdhiga wuxuu gartaa yaani maarata cilmiga iyo qiimihiisa uu garanay kibirka isqaadqaadka uu ka tagaaway waman dakhala fi shibr thalithi kan sadaxaad qofkii galana alima annahu ma ya'lamu wuxuu garana inuu jaahil yahay cilmiga marka taakada sadaxaad si gaarto in waliba cilmi uu aadan haynin ayaad barar aad ogaanaysaa weeyaan marka waxa la rabaa markasta oo cilmi ku kordho oo cilmi iyo yaqiin iyo macrifo ay ku ziyaado in adigana tawaaduc ku ziyaado oo dhulka aad isdhigto ayaa la rabaa weeyaan saas la rabaa waxay ahaa maartay ila zaada ilmu almar'i zaada tawaadu'an samahin haduu cilmiga qofka uu u kordho cilmi haduu u ziyaado tawaaduca u ziyaado weeyaan tawaaduc buu u ziyaado weeyaan sidaas oo kale baa laga doonay qofka talib ilmiga taas laga raba kan afraad waxa weeye laana tawaaduca waa dogtihiin waan soo marnay hadda koor waa ka soo sheekeena sheekh aad uga soo hadlay kitaabkeena uga soo hadlay qofka inuu tawaaduco waxay kamid tahay akhlaaqda dadka culimada ah ee wanaagsan ay leeyihiin ayuu kamid yahay weeyaan dadka mutaqiinta ah ba tawaaduca iska leh wuxuu ahaa يعني امام الشافعي رحمه الله وحدي جري يعني التواضع من أخلاق الكرام تواضع وحكمد يهي تتكون وناكسن لقن كودي أخلاق دو ذبو كمد يولي والتك والتكبر من شيم اللئام ساسو ليجر إسقاطقات إسلوين كنا ودتك الحنحن لأمد أهي حنحن على مدها إليه أي كمد أهوين وحوها بيتي أصامرنا إن التواضع من خصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي بها يعني أساسا يعني أي ديجر علماء وحولي إن التواضع من خصال المتقي قفك شيء تواضع ليلة هذا قلك الإسدقائي تدك أهل التقوى ذا صفات كوذبي كمت خصل الله إليهين أي كمديهين وبه التقي تواضع عصب قفك إلهي كبقانا إلى المعالي يرتقي درجوين سر أيو كهرة جنة أيو درجة سر كيقارة قفك أنا كبر كبدنين وخلقي حق منه كو كبرين وتاوية مركا وحال الربا كلما علم كو زيادة إنه تواضع كو زيادة كان أفراد وحوى الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا الهرب إنه كعر قفك من حب الترأس مدحت النمج عيل كيدا وجعليا وشهرتي inuu caan noqdo oo waa nin la wada yaqaan hebel oo caan ah la yiraahdo yaani inuu ka cararo wa dunya adduunkan inuu ka cararo addunya doon kaliya inuu u soo tafaxayto arrimahaas oo dhan inuu ka fogaado ayaa waxay kamid tahay min calaamaat al-ilm an-nafi' ay kamid tahay weey ilmiga nafi'a calaamaadka lagu garto ay kamid tahay tarauska waa taqaanan iyo qofka inuu xub yaani maartay xub riyasa madaxtinimo inuu noqdo cilmiga wuxuu u baranaya baar tashiikh hebel hal lagu yiraahdo ama cilmiga wuxuu u baranaya mansab hebel oo adduuniyada ku gaar yaani maarta qaadi ku noqo wasiir ku noqo maarta waxa ku noqota madaxweyne ku noqo wahaakada waxba ku talbaya maqsadkaas uu raadinaya shuhradana waa caanimada weey yaani waxa la yiraahdo xubbu dhuhurka waxay dhigi jireen hor warana u soo marnay qofka inuu dadka ay bartaan markuu rabo waxa weeye xubbu dhuhur yaqsimu dhuhura liiraha in aad buuqato umada ka soo dhaxbaxdaaho farta lagu fiiqo hebel lagu yiraahdo waa waxa yaani wuxuu keenaa dhabarku ka jabinaya diin la'aan ku dhigaya diin la'aan ku dhigaya marka waxa la rabaa waxa soo dhan inuu ka fogaado cilmigaada marka dalbayso arrimaha soo dhan inaad ka fogaatid baa la rabaa weeyo al harabu min hubbi tarausi ra'isnimada iyo madaxtinimada jacaylkeeda ka cararkeeda laga cararo iyo shuhratu wadunya ina mashhuur noqoto oo aad adiga umada maartay umada dhan ku wada aqooto ku wada barato oo naana aan noqotid ina ka fogaatid iyo adduunyo doon ina maqsadkaada cilmigaada oo noqdo kan shanaad waxa weeye waa hajru dacwa ilmi sheegashada aad sheeganayso cilmi baan leeyahay inaad ka tagto ka hijrooto ka tagto yaani caalim baan ahay inaad dadka hortooda ku oranin ee annaga hadaan nahay waa waxay yaani maartay zamankeena socdo dadka maartay annagu hadaan nahay culumadii hadaan nahay iyo laleeyahay caalim waxa weeye inaad sheegatid inaad ka cararto bal rabaa qofku inuu ka cararo bal rabaa adiga dadka ha ku yiraahdeen rabaan laakiin adiga ka carar caalim baan nahay ihasbihi maxaa yeelay sheeg sheegashada cilmiga la sheegto oo dadka kale inaysan juhalihiin la tilmaamo arrimahaas waxa weeye waa calaamaatan wuxuu ka mid yahay cilmiga غير النافع ah oo saaxibkiisa anfacin ayuu ka mid yahay weeyaan walidaalika ayuu ibn rajab al-hanbali kitaabkiisa la yiraahdo bayan fadl ilmi salafi ala ilmi al-khalaf markuu kaga waramayo wuxuu leeyahay hadal aad u qiimo badan oo soo guuriya wuxuu leeyahay wa min calaamaat al-ilm an-nafi' ilmiga nafi'a ah calaamaadkiisa waxa kamida lagu gartay anna saahibahu la yad'i al-ilma qofkas ilmiga nafi'a leh ilmiga ma sheegto caalim baan ahay ma yiraahdo wala yafkharu ala ahad qofna uma faano wa ana ka ilmi badan hebelow ma yiraahdo wala yansubu ghayrahu ila al-jahl dadka asaga ka soo harayna kuma kuma nisbeeyo kuma tilmaama jahli jahil baa tahay wax uma ogid ma yiraahdo illa man khalafa sunnata wa ahlaha wuxuu ka soo reebay qofka sunnadii nabiga khilaafo iyo diinkii khilaafo iyo ahlu sunnaha qofkii khilaafo kaasoo kale fa innahu yutakallamu fiihi buu leeyahay waa lagu hadlaya waxaa la leeyahay jaahil baa tahay sunnadii baa khilaaftay waxbaa laga sheegi wey yacni ghadaban lilaahi baad u odhanay laakiin laa ghadaban linafsihi qofka uma oranayo naftiisa uu carooday laakiin allah dartiis diintiisa uu caroon maadaama sunnadii la khilaafay ayuu qofkaas ku tilmaamaya uu ka hadlaya wala qasdan liraf'atiha ala ahad unama umana oranayo qof kale inuu iska saramariyo arinta uma oranayo way taa waa qofkii cilmigiisa uu naafica aha inuu caalim yahay ma sheegto dadka uguma faano uguma nisbeeyo dadka kale jahli kuma tilmaamo ilaa qofkii sunnada khilaafa mooyee ayadan ilaahay dartiisa u caroonayo buu ugu tilmaamay si kale uguma tilmaamay markaasuu sheekha asagoo sii wata hadalkiisa wuxuu yiri wa amma man ilmuhu ghayru nafi'in falaysa lahu shughlun siwa takabbur bi'ilmihi 'ala an-nas qofka aan cilmigiisu naafi' ahayn oo waxba taraynin falaysa lahu shughlun shaqa kalaba malaha siwa takabbur bi'ilmihi 'ala an-nas inuu dadka cilmigiisu yaani iska saramariyo ugu kibra mooyee oo dadka iskaga weyneeyo mooyee wax kale uu leeyahay malahay yaani ma aragtay shaqul kale uu leeyahay malahay iyo wa idhaaru fadl ilmihi alayhim dadka yaani ilmigiisa inuu ka fadli badan yahay kaga sareeyo inuu muujinayo mooyee wanisbatihim ila aljahli iyo dadka uu jahli ku tilmaamayo iyo watanaqusihim nusqaamintooda dadka uu liido liyartafica bidalika alayhim inuu iska saramariyo darteed buu ugu tilmaamaya jahliga ugu tilmaamaya markaasuu sheekhu wuxuu yiri hada min aqbah alkhisal wa ardaiha arintaasi waxa weeye waa tilmaamaha midka ugu liidasho badan ugu xumaanta badan weeyaan marka waxa la rabaa qofka in uusan dacwa ilmi uusan sheeganin maxaa yeelay cilmigaadu aad ku faanto annaga culimada ah iyo markii nin uu arko oo maarta xogaa kaliito war meesha inta ka hadlay asaga uu fadhiyo amus adiga waxa ma ogi jaahil baa tahay ana hadlaye iyo wax lamid inuu qofku yiraahdo kalimaadkaas oo kale waxa weeye waa waxa cilmiga inuu sanaafic ahayn tusinayo weeyaan marka sheekh ibn Uthaymeen arinta markuu isaguna ka hadlayo wuxuu leeyahay la tad'i ilma hadalka macnihiisu waxa weeye ilmi ha sheeganin la taqulu ana al-alim ha oranin anigu caalim baan ha oranin ana ana ibn al-jala wa tala'i thanaya mata ad'i al-amamata imamata ta'rifuni gabadhi boo soo qaadanaya aniga ahay ninka ma aragtay yaani ibn al-jala ninka la yiraahdo iyo buuraha ninka kor jira wiilkiisaan ahay iyo markaan imamada iska dhigaad arki doontaan iyo kalimaadkaas oo kale iyo markuu majaalista joogo leeyahay mata kana fil majlisi tasaddar al-majlisa مجالس مركي لفدنا ماشي ugu horeyso fariisanaya isaga u hormaray wayda arada ahad an yatakallama yaqul uskut ana a'lamu bika ana a'lamu minka kalimat kaasi wax lamidaba oranaya way qodobka lixaad waxa weeye isaa'atu dhann bil nafs naftaada yaani malaha inaad u xumaysaa raba naftaada inaad malaha u xumayso وإحسان الظن بنفسك إن هذا سمينين نفط هذا إن هذا وفي عمتهي أذا وناكسا إن هذا بهنه نفط إن حمتهي وحمان كجرته أي ليدته إن نفط هذا كله در ارتبار الرمى وإحسانه ظنه وناجنتيسي بالناس ذاتك كالأد وناجسه والله واللي يقفي عن يهبل هبل بقى وناكسا ذاتك سيقفي عن ساسو كان نقفك إله محوس ذا أورانيا تنزها عن الوقوع بهم اسك إلالين iyo tanazu iska dhowrid oo iska kufayo aan wuquuci bihim dadka inuu ku dhaco oo xumaan gaarsiiyo oo aflagaadeeyo iska ilaalin oo iska ilaalinayo darteed inuu hadallada u yiraahdo ayaa la rabaa adiga naftaada xaqir liid dadka kalena malaha u wanaaji si aysan naftaada qurur ugu dhicin calaamaadkaas lixda ah markii laga helo cilmigaadu wuxuu noqonayaa cilmi naafica ayuu noqonayaa weeyaan hadii laga waayana yaani lixda arimood hadii naftaada laga waayo waxaad ogaataa cilmiga naafica inaad gacanta ku heeynin waqad kana abdullah ibn mubarak idha dhukira akhlaq man salafa yushidu la ta'ridanna bi dhikrina ma'a dhikrihim laysa sahih idha mashaka al muq'adi وكان عبد الله بن مبارك عبد الله المبارك واتقانا الذي اجتمعت فيه خسار الخير كلها خيرك دن ايا مارته دحنيسا كلمي من غريب اها وحصدقيستو اها محدث بو اها فقيه بو اها مجاهد بو اها خسار الخير دن كلمي خسار الخير دن اي كلمي عبد الله المبارك marka wakaana abdullah ibn mubarak abdullah ibn mubarak wuxuu ahaa idaa dukira hadii la sheego akhlaaqu man salaf dadkii horeeyay salaf saalix dhaqankoodii markii la sheego oo laga sheekeeyo oo la damco in ayagana asagana lagu daro ayuu yunshidu oo gabi jiray oo gabi jiray inshaad ayuu sameyn jiray baytkan oo bahrul kaamil ka ah ayuu ku gabi jiray la ta'ridanna ha barbar dhigin yaani maarta ha garab dhigin bidikrina anaga sheegitaankeenna ma dhikrihim salafki ma dhikri salaf salih salaf salih marka sheegayso hana garab dhigin yaani maartay kuwa la siman hanaga dhigi buulay maxaa yeelay laysa sahihu idha mashaka almuqadi laysa sahihu ninki fiyooba oo caadi lugihiisa ugu soconayay idaa masha markuu soconayo kal muqadi midkii la fariisiyay oo jiiska ah ama cuuryaanka ahaa eena socon kareynin lamid maahe yaani nin saxiix oo lugihiisa ku socdo iyo mid cuuryaana isku mid ba haday soconayaan isku socod miya maya marka asaga cuuryaanka isku tilmaamay annaga dadkaas oo maaragtay la fariisiyay baan nahay dadkaana dad toosan oo saxiix oo laga qabo soconayay ahaayeen hanala matlini hanaga la mid dhigin weeyaan marka saasay dadkii naftoodu u xaqiri jireen dadkeenni war wanaagsanaa markii waliba salaf saalix laga sheekeeyo waa inuu qofku isxaqiraa weeye isliidaa waxa weeye arinta tawaaduca ay tusaysaa iyo maartay isaa'atu dhanni bin nafsi arimahaas oo tusinaya weeye qodobka halkaas uga soo baxay زكاة العلم علمك يعني زكاة ديسة زكاة معناها وحوى النماء والزيادة وحو علمه كورده وكو زيادة ويا علمك وحو كورده وكو زيادة وكو ظهر سناد حولها أوكل هذا زكاة لقب حيا سومها زكاة أصلها لغدا وحال لهذا النماء والزيادة بالغا حولها زكاة أكبر حسين oo aad moodaysid inay xoolahi ka baxaan kuma nusqaamina waa ku qordaan waa ku ziyaadayaan tahaarana waa ku helaan sakadaas aad bixisay tahaaray ku helayaan wakadalika cilmigeena zakaat buu u baahan yahay laga bixiyo markaas wuxuu ku yiri musannifka addi zakat alilmi cilmiga zakadiisa gudo zakadiisa gudo zakaa lagu leeyahay ka bixi zakadii lagu lahaa si uu cilmigaada kuugu kordho oo kuugu ziyaado صادعا بالحق وحياله ku kordho waa maxay صادعا بالحق adiga oo la jahrayo oo maartay cadeynayo بالحق حق cadeynayo حق ina dadku u cadeysin oo sheegto cilmigi laana waxaan soo marnay cilmigi markii la bartay in lagu amal falaba soo aragnay Soomaha ku amal falkan inuu yahay calaamaadkiisi oo amal cilmigaadana naafic ku noqonayay ayaana loo soo tiriyay hadda cilmigi aad baratay oo aad ku amal fashay hala fariisanine dadkii u sheeg umadii gaarsii saasa loo jeeda waa zakaadkiisii weeye zakadii ka bixinaysa weeye saadican bil haqi adigoo haqi cadeynayo oo dadka u muujinayo amaran adigoo amray mid amar amar badan ah bil macruuf wanaaga dadka amray nahaan mid reebid badan adigoo ah aan il munkari munkarkana mid reebid badan aa tahay mar walbaba macruufkana far oo khayrka dadka u sheeg wixii maslaxadooda adduun iyo aakhiro wixii munkarka ahaa oo dararka u ahaa adduun iyo aakharana ka reeb mar walbaba sida u taagnaa weeye marka ammaaran iyo nahaan waa u jeedaa amhilatu lmubaalagha ayuu isticmaalaya mar walbaba u taagnow amar macruufka inaad farto mar walbaba munkarka inaad reebto u taagnaa weeyaan muwaasinan markaad معروفكنا فريسو منكركنا ريبيسو موازنا حال كونك موازنا mid isgarab dhigaya aad tahay bayn almasalih wal madar masalihda iyo oo insaanka wax tarkoodi masaad maslahadoodi ah iyo wixii dararka iyo dhibaatadii asgarab dhigayso macruufaad faraysa macruufkaas aad farayso hadii uu ka dhalanayo munkar uu ka dhalanayo muwaasar ina samaysid waa intaadan amrin maxaa ka dhalan kara macruufkan aan farayo ma khayr baa ka dhalanayo mise shar baa ka dhalanayso waa ina miisaan samaysaa isgarab dhigtaa haddii macruufkan munkar ama maarata dhibaato ay ka dhalanayso waa iska dayno waa ka aamusaysaa weeye laana maslaxada la raamar walba in la fiiriyo munkaraad reebaysaa haddii munkarka aad reebayso munkar akbar minhu uu ka dhalanayo munkar ka weyn oo ka dhalanayo munkarka reebistiisana farahaad ka qaadi weeyaan marka mar walbaba waa inuu qofku muwaasin noqdo isgarab dhigo masaalixda iyo iyo mafaasida inuu isgarab dhigo baa raba naashiran adigoo mid mid fidinayo lil ilmi ilmiga nashrinayo oo faafinayo hala fariisan ilmigaaga waa ina fidisaa weeyaan iyo hubbin nafci jacayl nafciga oo waxtarka ah jacaylkiisina aad ilmiga u faafinayso ilan cilmiga umada la gaarsiyo waa nafci wax tar weey wa ina jaclaata marka taasna weey iyo badal jaahi jahadi wajigaaga bixintiisi iyo shafaa'atul hasana shafaa'ada oo dadka wanaagsan oo lil muslimiina aad u shafaacdo maxaad ugu shafaacaysaa fi nawaa'ib al haqqi haqa waxyaalaha maaragtay yaani kusoo dariyo kusoo kordhaahay iyo wal macruufi macruufka faritaankiisi darteed baad jahadi iyo shafaa'a al-hasana u bixinaysa xayale badal badalul jah iyo al-shafaa'a al-hasana waa isku mid weey markaad qof qof uga shafaacayso oo aad leedahay yaani qof aad dhibaataysan dadka muslimiintii baad u weydiinaysaa qofkii dhibaatadan qofka walaalkiisa ka yaani maarta uga kaalmayn karo ayaad uga shafeeci markaas waxa weeye shafaacana waad samaysay wajigaadina waad bixisay oo qof kale baad u bixisay weeyaan arintiiba waad samaysay weey markii qofka dhibaatada ay haysato nabigeenna waa tuu dhihi jiray ishfacu tujaru war u shafaaca dadka isku shafaaca ajar baa idinka siinaaya haddaad adiga waxba tari karin waxaa tira dadka kale wax u weydiiyo waxaa tira war waxa la tiro saasoo kale qofka waxa la tira in liila fi nawaib alhaq yaani waxa loo jeeda masaa'ibka dadka ku dhaco oo qadarka ilaahay ah qof baa faqri ku dhacay qof baa jahli haysta qof baa maaragtay maxaa la yiraahdaa dhibaato kale iyo cudur haysta waxaasoo kale wixii aad ka qaban karto inaad u shafeecdo baa la rabaa wajigaadana aad u bixiso adoo macruufka iyo khayrka farayo weeyaan وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو هريرة باوحى لقوري إنه الرسول كير عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم وغيره حديث كاسم مسلم غير كيب وإسوى صاري رسول كوحويري إذا مات الإنسان قفك بني آدم كهدي أو دينته انقطع عمله عمل كيس واقو اه وحو سميسان يوضا شقديس واستاقي هذا خير سميني إلا من ثلاث صدح نوع مخلوق إنسان كميدا مويه تفك العمل كودو واقو اه أما صدح ذان عمل كودو مقو آي وسيس عنايا عمل كودو دفك خير كسميني يوي ولا قدفك سميني عمل كودو أسيس عنايا صدقة جارية صدقاء أو سعنايسو جارية أو سعطه oo aanan go'aynin markuu qofku la baxo sadaqadaas jaariga ah way u soconaysaa yaani hatta haduu qabriga galaahi sadaqada jaariga waa u soconi weeyaan laana sadaqada sadaqada laba qaybood loo qaybiya inay jaariya tahay inay muaqata tahay sadaqa oo waqti leh oo go'an iyo mid waligeed soconayso oo ku soconaysa labadaas loo qaybiya hadda midalan qof maskiin baad raashin siisay xoogaa yaroo lacagaa siisay ama cunnaa siisay waa cunay waa sadaqa mu'aqata weeye marka meeshaas ku eg tahay weeye laakiin markaad ceel dadka u qodo oo dadka biyihii aad u waqaftay cabayaan masjid baa u dhistay oo maaragtay salaadoodii khayrka ku tukanayaan madrasa u dhistay oo diinkii qur'aankii iyo cilmigii lagu baranayo wadaa u fashay oo jid baa u samaysay ay ummadu marto oo dhibka iyo yaani maartay dhibaatada kaga baxdo mustashfa isbitaal baa u dhistay oo ummada masaakiinta iyo ducafada dadka mardaaga lagu daweeyo wama ila dalika wa shay jiraya soomaha qofka haduu dhinto amalkiisa u soconaya way sadaqada marka sadaqada jaariga ah yaa la yiraahdaa midda maartay baaqiga noqonaysa weeyaan wixii marka qofka inta inta sameeyay kaga tagay adduunka haduu dhinto isagoo qabrigiisa ku jira wuxuu la mid yahay qof amal falanayo adduunka joogo oo kale la mid yahay أو علم ينتفع به أما علم لغو انتفاعه أي ليمد علم قال لغو انتفاعه أجرق لغه لياهي وحويان وعلوم الشريعة محايل وعلم كابت بادينيو عذابك إلهي كابت بادينيو وعلمك سببتك وقل نقنيو جنة إلهي رضيه سببتك وقل نقنيو وعلمي أو سائبك سكو انتفاعه نبا علم دبري cilmigii markuu barayo dad uu maartay laga xambaaro talaba ay ka xambaartay cilmigii ayuu dhintay markuu dhinto inta cilmigaas ardaydii ka baratay oo culimada kala noqotay inta sii faafinayaan isagoo qabriga ku jiro isagoo amal falanaya buu lamid yahay weeyaan oo walad saalih yad'u lah ama walad saalihaho yad'u lahu usoo duceynayo ilmaad ka tagatay يعني ما aragtay oo tarbiyaysa oo diinkii bartay ilaahay saalix kaaga dhigay hadii qabriga aad gasho ilmaha markuu kuu soo duceynayo ajrigaadu waa kuu socdaa weeyaan marka saddexdaas arimood ayaa qofka markuu dhinto baaqi noqonaya amalkiisa u baaqi noqonayo marka dadku inay khaasatan dadka talabatul cilmiga ah inay ka faa'iideystaan way dhalinyarada inay ka faa'iideystaan cilmiga barashadiisa maadaama fursad ay u hayaan ayaa la rabaa waxa ku anfacaya taas way laakiin gaardiskan dhalinyarada inta meel lagu xareysto la gaardisiinayo ciidanka laga dhiganayo oo balaayo lagu afuufayo wax ay ka faa'iideen la fi dunya wala fi aakhirah lama arka weeyo dur bay ka kasbanayaan urur marka noqotid iyo xisbi iyo balaayo lagu darsado oo nin dad un baa jaran jaran ka dhiganayo masalix adduunyo ku gaarayo adiga jaran jaran laga dhigan bal waxa dhici karta in cadaab ay ku horseedaan oo muslim dhaxdi isku dhax qarxi lagu yiraahdo aad naftaadana ku haligto umadna aad baabiiso oo dhibaato ilaahay agtiisa aad kala kulanto nina marka qaraxadaas aad qarxisay jaran jaran ku gaarayo oo rabo adduunyo inuu ku gaaro oo asagu isqarxinaynin gadaal fadhiyo mar raba inuu isqarxiyo weey mar rabi dadka yararka ah ku adeeganayo dirsanaya raba asagu ma marna isma isma miinaynayo mar isma isqadimayo wama ila dhalika وهكذا حزبيده دنانا waxa ku shaqeystaan waa ku wada shaqeystaan weeyo adduunyaha lagu wada gaara marka dalabatu ilmiga arimaha aadin ugu baraarugaan raba adiga cilmiga baro waxa ku anfacayo xisbiga ku jiray iyo kaab kaab iskuwatar oo ahaa iyo waxa ku taraysa lama arkay waxa ku anfacayo waa cilmigaadaas marka aakhir gasho taas ku anfici weeyo qala ba'd ahli ilmi ahli ilmi qaar kamidaha waxay yiraahdeen hadhihi thalathu saddexdan arimood oo la soo sheegay sadaqa jaariya iyo cilmi intafacu bi iyo walad saalihin yad'u la la tajtami'u makulanto saddexdoodu illa lil aalimi ninka aalimka ah mooye albadili li ilmihi ilmigiisana bixinayo oo dadka siinayay ka un bay la kulmaysaa kaas ay u kulmaysaa markaasuu sii fasiro yiri fabadluhu bixintiisa oo cilmiga uu dadka siiyo oo nashriyo sadaqatun horta waa sadaqo oo sadaqadii jaariga uu haystaa buu leeyahay sadaqadaas oo yuntafacu biha lagu intifaaco ama isaga yantaficu biha oo ku intifaacay wal mutalaqi laha yaani sadaqadaas qofkii la kulmayo cilmiga ka qaatayna oo ninka caalimka cilmiga ka qaatay ibnu lil aalimi caalimkaas wiil u yahay fi ta'allumihi alayhi yaani baridiisa oo cilmiga baray ayuu wiil ugu noqonaya sida darteed yaani ma aragtay ee cilmigi wuu hayaa horta cilmigi waxa way cilmun yuntafacu bihi wuu sameeyay bixinta oo cilmiga bixiyana waa sadaqadii waladkaas oo cilmiga barayna walad saalix u noqday marka saddexdii arimoodba ninka caalimka bay u kulantay buu leeyahay marka fahris dadaal oo ardayahu ala hadhihi alhilya quruxdan iyo siinadan iyo aadaabtan wanaagsan ku dadaan sida ugu maarto ugu sifoobi lahayd fahiya ayada ra'su thamarati ilmika ilmigaaga mirihiisa madaxdeedii meesha ugu sareysay waa ayade ku dadaal buu ku leeyahay taas ku dadaal iyo wali sharaf ilmi wali ajli sharaf ilmina ilmiga sharaftiisa darteed na ugu dadaal sharaftu ilmiga leeyahay darteed ugu dadaal buu leeyahay ولذلك الشيخ ابن عثيمين مركو هلكا كهدلي وتعليقني وحا كفعناد بوليه ولبركه العلم انه يراهدو ايا كفعناد شرف العلم لان علمي بركدي بركه له وون زياده صاحبكيسنا وكو وكو بركوبا ويا فانه محايا لعلمه وحوي يزيد وكردا بكثره الانفاق bixintiisa marka cilmiga dadka aad gaarsiiso waa kuugu kordhaya waa kuu ziyaada wayanqusu cilmigii waa nusqaamaa maca alishfaaqi markaad baqidda maceeda oo aad ku baqiisho weeye markaad ku baqiishood ka la baqda cilmigaadii cilmigaada waa nusqaamaya leanna meelaad waxaad bixinaysa ma aha ma kordhayo ziyaado ma helayo weeyaan wa aafatuhu cilmigaada aafadiisani cudurkiisu waa maxay alkitmaan inaabad qarisaba oo dadka xaqa aadan u sheegin waaba aafaba weeyaan marka cilmigu waxa uu ku kordho waa infaaqa wey bixinta wey wuxuu ku nusqaamaa kullamaa cilmigaadii aad la aamusto oo aadan ummadiiba gaarsiinin oodan u sheeginna cilmigaagu waa nusqaamaya eber buu noqoni sidii qasiidadii oo taa'iyada ahayd uu iska lahaa abu isxaaq ilbiiri waad garanaysaa markuu cilmiga ka hadlayay aad buu wiilkiisuu la hadlayay marka waxaa ka mid ahaa cilmiga markuu sifeynayay wuxuu yidhi cilmigu wa kanzun laa takhaafu calayhi lisa waa kanzi kanzi waa maalka waxa kaydsataa la yiraahdo aadan tuuguga baqayn maxaa yeelay cilmiga xabadka ku qaadatay ma tuuga ka xadi kara cilmi xabadka kugu jira tuuga ma xadi kara laa takhaafu calayhi lisan waliba haddana wuxuu yidhi khafiifu lxamli yuujadu xaytu kunta qaadistiisu way sahlan tahay oo culaabkuguma hayo cilmiga aad xabadka ku qaadatay oo aad xifdisay culaabkuguma hayo meel alle meeshaa tagtana war iga dhiga culaabbuu igu hayaay dhihi maysido waa sidataa qalbigu kuugu jiraa weeye markaasuu wuxuu yidhi yasiidu bikarati linfaaqi minhu bixintiisa aad bixiso cilmiga wuu ku kordhaa wayanqusu in bihi kafan shadadta wuuna nusqaamaa haddii aad gacanta ku qabato ood celiso oodan bixinin oo cilmiga aad ku baqiisho waa kaa nusqaamayabu falow qad duqta min xalwaahu acman la aaarta tacalluma waijtahadta haddaa cilmiga macaantiisa aad dhadhamin lahayd ardayahow cilmiga macaankiisa haddaad dhadhamin lahayd la aaarta tacalluma wajtahadta waxaad wax walba ka dooran lahayd barashada cilmiga waanaad ku dadaali lahayd buui walam yashqalka canhu hawan mutaacun walaa dunyan bisukhrifihaa futinta yacni kaama shuqliseen hawo la adeeco adduunye qurquruxdeed kaama mashquuliseen walaa alhaaka canhu aniiqu rawdin walaa khidrun biziinatiha kalifta yacni beer wanaagsan oo qurux badanna kaama mashquuliseen beeraha markay beertu kuu baxayso wax walba miro walba kuu soo saarayso cilmiga kaama mashquuliseen buui gabadha khidriga ku jirta oo maqabiyada ahna quruxda badan oo aad yacni quruxdeeda laga daba dhacana cilmiga kaama mashquuliyeen buuri markaad dhadhamin lahayd cilmiga maaragtay xalwadiisa macaankiisa haddaad dhadhamin lahayd marka waxaa la rabaa cilmigu wuxuu ku siyaada alinfaaqu wuxuu ku nusqaamaa alimsaaku markaa cishato oodan dadka u sheegin waa nusqaamaya weeyaan markaasuu shiikha halkan wuxuu leeyahay zabankaada hadduu zaban xun yahay zabankaadu hadduu zaban xun yahay yuusan ya'si kugu ridin ha quusan inaad cilmiga sheegto ood khayrka dadka u sheegtaa ha ka quusanino ha dhihin dadka zamankan dad khayr lama ah waxba looma sheegi karo waa wada fasaadeen ha odhaninoo iska daa faraha ka qaad ha dhihin yacni maaragtay ha ka quusan cabsina ha uga tegin cabsi aad ka baqayso ama dhimataa darteedna ha uga tegin walaa taxmilka yaysan kugu xambaarin dacwaa fasaadi zamaani zamanka fasaadkiisii ou fasaaday sheegashadiisa dadku ay sheegtaan zamankan zaman xun waaye oo dadku wax ma baranayaan yani taasoo kale sheegashadaasi yayan kugu xambaarin iyo wahalabati lfusaaqi faasiqiinta dadka aad adkaanshahooda ama tirobadnidooda ay qaalib yihiin oo dadka ahlu khayrka ay ka tiro badan yihiin yayan kugu xambaarin wa dacfi ifaadati nasiixati nasiixada ka faa'iidaysigeedii taagdaradeeda ay taag daran tahay yaynan kugu xambaarin can waajibi aladaa'i iyo walbalaaqi yacni inaad ka harto yacni alkafu ka joogsasho can waajibi aladaa'i cilmigii gudashadiisii aad dadka gaarsiin lahayd ood u gudan lahayd iyo walbalaaqi gaarsiintii dadka aad gaarsiin lahayd yaynan kaa hor istaagin dadkaana dad xun ah wax ma baranayaan cilmi looma soo jeedo zamankan dadkii fasaaqdiibaa badatay xumaantiibaa badatay ha uga tegin haddii cabsidu badato ood munkarka markaa aragtid munkar uu jiro zaa'id uu yahay suulintiisana aad dhihi karto oad awood u leedahay ha uga baqin waa lagu dilayaa iyo waa lagu tahdiidayaa iyo ha uga baqin sheeg wixii ilaahay ku tuso casa inuu ilaahay xataa kan daalimkan ku haruuriyo ayaa la arkaa kan faasiqa inuu ilaahay ku hanuuniyo oo maaragtay aad ugala bakhiiri lahayd ha oranay sida wadaadadu ay laga soo guuriyo azamanu zamanu sukuut ولزوم البيوت ومن يقول الحق يموت إليه جرين زمنka waa zamankii la iska aamuso guryaha la galaayo lama hadlo qofkii xaq sheeg waa la dilay yaani saas oo kale yeesan kugu kalifin inaad ka hartee sheeg wixii ilaahay ku tuso subhanahu wa ta'ala ajashaada marun baad leedahay weeyaan wixii xaq sheeg ninkaas qofka hadda fasaadka wado iyo dhibka wadaahi bari waxa dhici karta kelimadaas markuu maqlo inuu ilaahay ku hanuuniyo subhanahu wa ta'ala oo khayrka ku tusaal arkaa weeyaan فإن فعلت هدي أد أرنتا سميسو أو أد كقابيسو واجب الأداء والبلاغ عن واجب الأداء والبلاغ أد كهرتود كجوكستاي فهي مداسي أولا دفك حبو الشيخين العلمي قاعد لا آمستو فهي مداسي فعلة وفل أو يسوق عليها أي أكحينيان أي كبحينيان ألف الساق تتك فاسقين تأ الذهب الأحمر dahabkii guduudna ay ku bixinayaan waa say rabeen maxaa yeelay markii culumadii ka aamusto oo munkarkii aan la reebin oo dadku ay yaani maaragtay ama ay baqaan baqi darteed looga looga baqaahi oo cilmiga aan loo sheegin oo aanan xaqii u cadaynin say rabeen waay kii faasiqa ahaa markii fisqigiisa aan loo sheegin waa sow rabay haddii laga aamuso markaas wuxuu noqonayaa qofkii maaragtay mid farxo oo ku farxo aamusidaas faasiqa ah ama xumaanta waday ka aamusidii inuu ku farxo sharti inay sii ziyaado oo marka uu la mid noqdo sida sheekh ibn Uthaymeen uu soo guurinayo khala lakal jawu fabidi washuri wanqiri ma shiiti an tunqiri oo kala qof jawiga u banaanaaday oo wax maaragtay uu ka cabsanaya aanan jirin soo rabo marka uu sameyn karo waxay ku miisaaleeyeen shimbirta oo kale shimbiraha geedahay saaran yihiin markay shanqar maqlaan yaani cushkeeda ay galaysaa buulkeeda ay galaysaa iyo waa markay shanqarta dadka iyo xayawaanka kale ay maqasho waa xarooni laakiin haday shanqar weydo shimbirta intay geedka ka soo baxdo ayay maanta ba jirriqda meesha ku haynaysaa markaas birgeed ku noqoni waa buubaysaa meesha irtay mari maxaa yar jawiga saaf u noqdo Soomaa khala lakal jawu jawigii iyo meeshiiba ku banaanaaday fabidi ukumahaadi samee oo ukuma meesha harta ku dhal wasfuri forfori oo maarta qeylqeyli yaani maarta wanqiri maashiti an tunqiri wax alla wixii aad rabto yaani aad sameyn karto sawt ah iyo dhawaq iyo waxa rabto samee baan shimirtu saasoo kale leeyahay marka dadka ha ka quusanin khayrka inaad u sheegto maxaa yeelay yawm min al-ayyam ilaahi qofka fusaaqda ku anfici kara kelimadaada marka maxaad sidaas hadii ay fusaaqdu marka ay u khaalid noqdo jawigaah liyatimma lahum inuu u dhameystirmo dadkii fusaaqda ah al-khuruj 'an al-fadila wanaagi oo fadiladii ah inay ka baxaan ba u taam noqonayso u dhameystirmayso iyo warafcu waxa iimaanayo inuu kor noqdo warafcu liwaa'i radila xumaanta iyo shayga liito calankiisa uu kor noqdo khayrkii iyo wanaagii calankiisana uu dhaco ayaa taas iimaanaysa weey marka ha quusanino zamanku zaman xun weey waxba lama lama hadli karo khayr lama sheegi karo ha oranin ee waxaad yeeshaa khayrka sheeg oo la jahar buu kuleeyahay sheekha raximahullah marka waa hadal aad u wanaagsan weeyaan muslimiinta waqti waxa jiray oo soo martay niman tartar la yiraahdo ay dhulka caalamka islaamiga dhan qabsadeen oo la hadli karin qofkii wax yar sheegana maartay aweyluhu dib u soo gaaray culimadii la laayay kutubtoodii wabiyaashii dijla iyo furaat laga buuxiyay ciraaq eber laga dhigay intaas oo muslimiina la laayay marka mar hada aragto dad xaq markii la sheego diidan oo hortaagan oo qofkii xaq sheegay dilayo ama dhigiisa banaysanayay waa dadkaas shabahoodii oo kale leeyahay shabahi tatarku u ekaanaya kaas oo kale weeye waxa la rabaa qofka adiga dhageyso qofka ku naqdinayo hal ugu naqdiyo waxa baatilka waxa ku jirto dadka han naqdiya dhageyso hadii waxa laga sheegayo ay run yihiin iska bedel sifadan xunta ah sifadii wanaagsan qaado haday baatil tahayna hada qofkan waxa ku disha malaha la niqaasho ka qanciino waxa baatil ku jiro laakiin qofkii kelimad yiraahdo madaxan jaraya waxa weeye waa yaani nooci tatarka oo kale weeye wax muslimiinta ay yaqaanana ma aha weeye عزة العلماء culimada sharafteedii buu meeshan kaga hadlay sharafka iyo qiimaha ay dadka ahlu cilmiga leeyihiin waxa kamida buuri ciisatu at-tahalli isqurxin oo bi'izzati al-ulama'i culimada sharafteeda la isku qurxiyaahi yaani waxa weeyaan wasiyaratu al-ilmi wa ta'dhimuhu ilmiga dawristiisa la dawro iyo weynaynta cilmiga la weyneeyaa ayaa waxay tahay ciisatu ulama culimada sharafteedu waxa weey marba hadii cilmigi la weyneynay oo la tacdiiminay cilmiga qiimo loo yeelay cilmiga siyaanadiisa iyo tacdiimintiisana waa in dadkuna ku dhaqmaan cilmigi la faafiyo uma ila dalika waxaan ka soo sheekeynayna weeyaan wa himayatu janabi izzihi cilmigaasi dhinaciisa yaani sharaftiisa dhinaceeda ilaalintii la ilaaliyo iyo wa sharafigi sharafkiisa la ilaaliyo marka al-izzatu wa sharafu isku macna oo isku dhow yihiin izza wa sharaf sharafna wa izzi way wa taawiya siyaanada taxalliga taas baa kamida wa biqadri ma tabdhuluhu inta adiga aad bixiso cilmigi fi hada ilaalintiisa iyo weyneyntiisa iyo sharaftiisa aad ku ilaalinaysaah iyo yakunu al-kasbu minhu ilmigaasi yaani xasilintiisa aad xasiliso adiga aad hesho qadarkeeda uu ahaanaya weeyaan iyo min al-amali bihi ku amal falka cilmiga aad ku amal fasho wata weeyaan macnaha waxa weeyaan intaad cilmiga adiga ku bixiso xifdintiisa ilaalintiisa iyo qiimeynta cilmiga intaas un baa cilmi ahaan aad ma kasbanaysaa way kasabkaadu intaas oo noqonaya kasabkaadu intaas aad cilmiga ka kasbani marka ku dadaal xifdintiisa ku dadaal ilaalintiisa ku dadaal weyneyntiisa ku dadaal waa maxay marka barato inaad ku dhaqanto marka ku dhaqanto inaad umadu gaarsiiso waa taa weeyaan وبقدر ما تهدره انت aad yaani maaragtay aad ka kac ka dhigayso hadur ka dhigayso yaani markii leedo ee hadara fulan ee dama fulan hebel dhigiisiibo ka kac ka dhigay waxan jirin ka dhigay yaani ida jacalahu batilan wa saqita marka uu amalki yaani dhigiisi ka kac ka dhigo oo san diyana ka bixinin loona qisaasan baa leeyahay fulaan hadar dam fulaan hebel buu dhigiisi hadur ka dhigay weeyaan waxan jirin oo ka dhigay marka wabi qadri ma tahduruhu inta aad cilmigaas waxan jirin aad ka dhigayso oo aanan maarta ka kac aad ka dhigtana yakunu alfawtu tagitaankuna sidaas buu ahaan kullama aad cilmiga halka iska dhigto oo iska daadiso ka tagtaahi adigana cilmi la'aan baa kugu dhici weeyaan marka hadaadan ilaalinin cilmigi oo aad faraha ka qaado adna intii aad ka tagto umbaad weynaysaa weeyaan saas u jeeda wala hawla wala quwwata illa billah wala hawla halad lana nooma sugnaana oo aan yaani maarta khayrna ku raadsano shartan aan uga qabanno wala quwwata awoodna lana nooma sugnaanin aan waxa xun iskaga qabanay awood waxa rabna aan ku raadsano illa billah ay illa bimaunati allah kaalmadiisa mooyee allihi al-azizi يعني امركيس وغالبك الحكيم حكمه لها مويه انغا خيلنا مليهم قوانا مليهم وان وحن iyo waxsan ba labadaba midna iskaga xirina midna aan ku kasbano ma heli karno weeya walayhi asalkan markaan qabna calaa hada asli oo ah izzatu shaizatu ulama mar hada arinta ku taaganahay fahdar marka waxa iska ilaalisa talib ilmigiyo an yatamandala bika al-kubara an yantab an yatamandala أن يتمندل إن من ديل كادكتان يعني شيء مرقع مها لغو ترترتو على لغا دكتو يعني ما رتي استراشة قعمها لغا دكتو إن يعني قعمها كغو ترترتان بك أذيقا الكبراء وددك واوين مدحنا إناد من ديل النقطو على الأي قعمها اسكا ترتران إناد النقطو اسكا إلالي وعلمي قاذي أدلها اسكا شدد مارتي أما حولها يستو ama madax ahoo maarata mansab haysto ina cilmigaadi min diil ugu noqoto wax liita ah iska ilaali aw amase yamtatiya kasufahaa dadka sufahada ahoo aqliga fududo maaratay sufahada ah inay gaadiid ka dhigtaan yaani gaadiid ay ka dhigtaan oo adiga ku koraan ayadan iska ilaali ka digtoono oo markaasi markay adiga gaadiid ka dhigtaan ama ay faratir ka dhigtaan fatulayna aad u dabciso ayaga u dabacsanaato aad ugu dabciso fi fatwa oo ayaga marka u fatwoonayso waxay rabaan in aad fatwooto sharba ha ahaato haday rabtay adiga caalim baa tahay soo ma cilmi baa soo baratay cilmigii baa marka waxaad rabtaa dadka madaxda inaad tamalluq ku samayso isku dhadhajiso aad wax ka heshid ama xoolo ka hel ama mansab ka hel ama dana adduunyo darteed baa isku dhadhajini marka fatwada waxay rabaan aad u fatwooto aw qadaa'in ama xukum inta u qabatid qaadi aad noqotid waxay rabaan aad u xukunto aw bahthin ama mas'ala wax noo soo baar marka lagu yiraahdo maslaxadiisa aad wax u baarto aw khitaabin ama hadalka aad maartay hadal dacfi ku jira aad kula hadasho iyo wax la midka iska ilaali buu kulii waxyaalahaas oo dhan waxa weeye cisatul ulama bay ka soo horjeedaan cilmiga culimada ay cilmiga qiimeyntiisii la qiimeynay waxyaalaha ka soo horjeeda weey cilmigii baad meel xun dhigaysaa adiga cilmigii xambaarsan Soomaa cilmigii baad duleysay marka dad aan waxba ahayn sufaha ah ama maartay xoolo kaliya laho iska juhaal ama madax ah aad la hoos gasho oo waxay rabaan u fatwooto oo baadilkooda ugu madax salaaxdo waad liiday cilmigii waa gowracday weeyaan walaa tas'a ha ula soconin oo ha la aadin bihi cilmigii ila ahli dunya adduunyada dadkeeda dad aanan ba aakharaba shaqo ku lahayn adduunyo doon ah adduunka kaliya ka fakaray dadka hala aadi yaani dadka aanan diinkan ba qiimo agtooda kala lahayn wax qiimaha uu leeyahay aanan jirin hala aadin hala doonanin laana cilmiga soo culimada ma dhigi jirin al ilmu yu'ta wala ya'ti bal ilaha cilmiga waxa way waa loo yimaadaaye asagu ma ma tago dadka ma aado marka cilmiga adiga inuu soo doonto baa la rabaa in adiga soo doonatid oo cilmiga raasatid baa raba yu'ta wa loo yimaada wala yati asaga maartay yaani ma imaado oo dadku uma tago marka sheekh ibn Uthaymeen markuu meeshan sharxayo xogaa yar wuu tacliiqinayaa wuxuu leeyahay arintaas xogaa tafsiila ku jira oo insaanka hadii uu yaani maartay ahlu dunya uu yahay laakiin uu ku intifaacayo munkarkii oo laga reebo macruufkii oo la faro diinkii la faro haduu doonayo waa loo sheegi waa la aadi laakiin haduu markuu cilmigi loo sheego oo ku yaqiiqsanayo oo liidayo oo sanadkiisa qiimo ku lahayn kaasoo kale looma raadi la aadi ma ila cilmiga la aadi ma yibuli marka waa sida weeyaan markaas wuxuu yiri wala taqif ha istaagin bihi cilmigi ala a'taabihim irdahooda atabatu baabihim yaani xatabada meesha dhahna way anaga atab ataba waa xatabad baa leeyahay guriga meesha albaabka meesha looga baxo ayaa loo jeeda hadda iridii baa loo jeeda iridooda ha istaagin adoo caalim ah oo ilaahay cilmi ku baray hadaa nin xoolo leh aad subax walba gurigiisa hor taagan tahay oo wax doon aad tahay oo ku arko cilmigii baad liidaysa adiga markii lagu liido cilmigii aawadana waa liidmaya waa liidanaya waa liiday cilmigii marka albaabadooda ha tagin هالرادسني ولا تبذله إلى غير أهله ددان أهل أو أهين أو آل ربنا علمه حسين وإن عظم قدره قفك آل ربن قدر كيس شرف كيس هبس الرئيس من وين أو عظيمه وشرف له كذا هبا نغضى دور ربيه مربى حديب أوسن أهل وهين يعني وامرك أوسن دنك الهين أوسن دونين أوسن علمه الربن هل آذن حسين العلم قاسي ولذلك gabayadii sheekh imaam shaafici hadda ka horna hore soo sheegnay waa tow hadaladiisa oo kamid ah dhigi jiray cilmigu ka hadlayay wuxuu yiri fa in faraj Allahu al-latif bi lutfihi وصادفت أهلا للعلوم وللحكم بثثت, بثثت مفيدا واستفدت ودادهم وإلا فمخزون لدي ومكتتم ومن منح الجهال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم يعني هذا الكاسوي فإن فرج الله الله هدي أو إيفره اللي هي اللطيف يعني نحريس تبذنا بلطفه نحريس تيسمركو إيفره أو وسادفت أهلا للعلوم وللحكم إلا إمام الشافعي علمي بذنب وصابرتي عراق مركو جوغي وعلمي قام بذن حفظيي حجاز علمي بذن كسوقاتي مصر ويمد علمي بذن كقادم يلا بذن بوتقي مصر markuu yimid baa dad badan xusaada ku kaceen laana madhabka marka masar laga haystay madhab maliki waa sheekhiisi madhabkiisi bay haysteen markaasa xusaad badan uu yeeshay markaasa cilmigiisi ayaa dad badan lagu diray imaam shaafici lagu diro laga laga cararin leeyay markaasuu gabayadan tiriyay markaasuu wuxuu yiri haddii allah nudfigiisa iyo raxmadiisa ou aniga ii fura buu yidhi wasaadaftu aan helo ahlan dad ahal u ah lilculuumi cilmiga dad ahal u ah iyo walilxikam xikmadii ahal u ah haddii aan helo buu yidhi bafaftu mufiidan wax wax faa'iideeye baan faafinaya oo cilmigii ah wastafadtu widaadahum markaan dadkaa cilmiga barana yacni jacaylkoodii baan ka faa'iidaysanaya oo kasbanaya وإلا هدانا ضدك أهل كعلمك وأها أنا هرين فمخزون لدي ومكتتر علمك أنا هيساني خزرت دي ذاك هيساني يا أبوي ومثل قريون نقوني ما فافيني أنا هيساني محاير دادان أهل وحين إن لو جيو أيو ديدي دادان ربين لقلمة وأردي ومن منح الجهال علما أضاعه قفك ضدك جهاشا علمك سيو علمي waa dayacay marka dad jaahil ah oo macna lahayn rabin cilmiga ba aad kala daba orato cilmiga waa dayacday buu yiri ومن منع المستوجبين فقد ظلم قفك علمك ددكي واجب سدي او ربينا قفك وديداهي ظلم بو لا يمد ددك علمك ان لا براها هدا كلا تكتو واظل واظل مسي ددان اهل واهي marka la aadana cilmiga ba dayacday buu leeyahay weeyaa marka wa in azuma qadruhu haba weynaade ee waxa la rabaa qofka aan cilmi ahal u ahayn oon rabin oon doonaynin bal liidayo inaad cilmiga la aadin baa la rabaa weeyaa هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه